runtii siday wax u dhacaanba u socday dadaalkan nimankan argagixisada lagu soo afjaraayo ee daacish la dhaho dowladdu gacanna waxa weeye dagaalkay ku wadaa gacanna shaqadii kaleo horumar ka ahayd iyo gargaarka ayay ku wadaa shirkayaga haddaan usoo laabto su-aasha ah ku saabsan sidii dadkaa wax loo gaarsiin lahaa labada asbuuc oo ugu dambaysay halankana ka wadnay xarun baa gobolka ka samaysanay si dadka halkaa ka soo barakacay wax loo gaarsiin lahaa waxa weeye qorshihii iyo dadaaladii wax lagu gaarsiin lahaa waa sameynay qaybtii ugu horeysay shalay iyo ayay gaareen oo deegaanada baldhidhin alaabtaas oo ka koobnayd hooy macaawino cunto ah intii kalena waxa weeye haddaa wadnaa annagoo priority kala siinayna inkastoo hay-adaha iyo xaaladda maanta ka jidhaa deeqbixiyayaasha sidii aan hore noo ahayn oo arrintan soomaaliya iyo gaar ahaan puntlandba saamaysay gargaarka maraykanku bixin jiray oo dee la hakiyey caqabad weyn bay ku noqotay dadku inay si saxa u gaaraaniin wax arrintaasaa challenge inagu ah laakiin dadaalkayaga intii ahayd waan samaynay dadka dadka ilaa iminka ee ka soo barakacay deegaanadaas guud ahaan waa imisa wasiir
markii aan runtii eegnay inta hadda ah dagaalku weli waa socdaa inta hadda ah oo baahi ah oo soo barakacday toban kun oo qoys waaya inta aanu annagu dowlad ahaan iyo hay-ada ahaan kulliba la sameeyey waa tiro isle toban kun oo qoys waaya saamaynta ee ka dhalatay argixisada ay u geysteen dadkaasi maxaa ugu weynaa runtii dhibaatada ugu filan dee argagixisada deegaankaas waxa weeye dadku caburiyeen dadka oo guryahoodii ay ka soo qaxiyeen oo dhaheen baxa naga taga si aan xog iyo waxba looga helin marka dhinac kasta horumarkii bay dhib ku ahaayeen dadka halkaa jooga ka hor istaageen dowladnimadii bay ka hor istaageen noloshii ayay ka hor istaageen ugu dambayn inay ku noolaadaan deegaankoodii waxna ku helaan hay-adaha la kulanteen oo ku sugan gobolka bari iyo puntlandba maydinka ajiibeen in dadkaasi loo gargaaro deeqbixiyaasha ha waxa weeye hay-adaha un-ta kuwa internationalka iyo kuwa localkaba dadaal baa ku bixinay qorshihii waxna waataa ku yidhi waa la gaarsiiyey wixii kalena haddaa wadnaa sidoo kale dowladda ilaa heer madaxweyne dadaal baa lagu bixiyey wafti caalami ah oo diyaarada khaasa wataa yimi si hawshan qandala xaaladda tan wax looga qabto dadaalkeedina waa lagu jiraa si sax ah iyo wakti saxa inaan wax gaarsiina ayaan rabnaa dadka insha allah wasiir su-aal haddaa ku weydiye waxaa jidhaa wasaaradda gargaarka dowladda federaalka soomaaliya oo kale muddooyinka ugu dambeeyey waxaa laga sheegayay inay qorsheynayaan inay gargaar gaarsiiyaan puntland gaar ahaan dadka ay saameynta ku yeelatay dagaaladaasi walaal su-aashaada ah wax naga soo gaaray ma ay jiraaniin hadday tahay gargaar iyo hadday howlo kale tahay sidaa la socotana hadda hawshatan marka waxaan anagu isugu tashanay iyo waxaan hay-adahan ka qaadanay iyo wax dadka iyaga ah mooye waxna naga soo gaaray ma jiraan haddana dee waxa weeye annagaaba isku filan oo waxay soo wadaaniin ma ay jiraanin annaguna xilliga kan waxa weeye dadaalkayga dadka in annagu isku tashanno ayaa muhim noo ah insha allahu tacaala dadkaygana wax waa gaarsiinaynaa waxna waa gaarsiinay laakiin inaan baahiyaha dhammaystirnaa rajaynayna insha allahu tacala ilahay nagu tawakaleen dadka reer puntland oo ilaahay wax siiyey oo ganacsatada ka mid ah oo dadka wax haysta ka mid ah iyagu inay isku tashadaaniin wixii dadaal dowladda ah iyo wixii aan saaxiibadeena ka heli karno waa wadnaa laakiin dadka puntland awalba markay wax saas dhacaaniin iyaga ayaa qaybta koowaad qaadan jiray inay isku tashadaaniin dadkooda wax gaarsiiyaaniin roolkaasna waxaan ugu baaqayaa annagoo qayb ka mida ganacsatada iyo culimmada aragnay waxaan inta kale oo fariinteedu gaarina ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataaniin dadkooda iyo degaanadooda soo barakacay inay iyagu wax gaarsiiyaaniin waa kukaas dadka ka soo barakacay dagaaladaasi marka laga yimaado inay baladhidin ay joogaan oo ka tirsan meelahu dagaalka uu ka socdo oo hadda la sheegayo inay nabdoon tahay dowladdu ay joogto ma jiraan meelo kale ay dadkaasi u barakaceen
dadkaasi laba eryada ka soo barakacay deegaanada beldhidhin hoos yimaada degmadaas deegaanada iskushuwan hoos yimaada deegaanada qandalo hoos yimaada deegaanada barokhle ufayn eryadaas oo dhan ayay u barakaceen magaalada boosaaso xataa waxaa soo gaaray marka saasay ugu fideen